رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله aadaakani baabu qabuuli towbati alqaatili ruuxii waxa dilay towbadiisa uu towbad keeno ee uu dembiga qatligae aada u weyn kaba towbad keeno aqbalkii la aqbalayay wa in kasur haba bata qatluhu xataa dilkiisu haba bato oo dee mar iyo laba iyo saddex iyo afar toonaha kaba batee kol haddii laakiin towbad dhaba uu towbad keeno in towbadiisii laba aqbalayo taas buu baabkeedii yahay bal markaasna dee kollay nusuus kala duwanna way kuba timi oo xadiidkan imaka inoo bilaabmaya kaba mid yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna mحamed بn الmuثanى ومحamed بn bashaari wlafd لbn الmuثanى qala xadaثna mعaad bn هishaam qala xadaثanii abi can qataadata can abi صadiq abi صadiq naaji horeynuu soo maray can abi saciidi اlkhudriyi ana nabiy اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi kaana waxaa ahaa fii man dadkii kaana ahaa qablakum idinka hortiin rajulu nin baa ka mid ahaa dadkii idinka idinka horeeyey ninkaasoo qatala dilay tiscata wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan nafood dilay fasa'ala wuxuu weydiiyey waa sagaal iyo sagaashan nafood kolley de waa bikayri xaqin iyo gardaru kuba dilay fasa'ala wuxuu weydiiyey can aclami ahli اlard oo adigu isagoo dembiga intaa leeg galay dadka intaa leeg dilo malaa dee bi-adiisan iyo waxaan iyo meeshii uu ku dhex joogayna fasaadka intaa leeg waa wax kuba caawinaya ama u sahlayaaba meeshii jiray ayuu weydi meeshii ludfi ilaahay laba damcay baa jirtoo la doonay oo ruuxii unbaaba dee qalbigiisii inuu towbad keena ay gashay oo dadkii buu weydiiyey dadka dhulkaa jooga ninkii ugu cilmiga badan fadulla waxaa la tusay calaa raahibi nin caabida oo rubaantii nasaare ee iyagu adduunyaba intay faraha ka qaadeen meelaha gaarkaa geli jiray iyo qalwooyinkaas ku cibaadaysan jiray baa la tusay faataahu waa u yimi oo ninkii qaatilka ahaa baa u yimi raahibkii ninkaasaa u cilmi badan baa la yidhi faqaala wuxuu ku yidhi inahu qatala tiscata wa tisciina nafsan kolley daahirka kalaamkiiyo muqtadihiisu wuxuu ahaa dee inay isaga hadlaye inii qataltu tiscata wa tisciina nafsan laakiin waxyaalaha caynkan ee aada u sii yar foosha xun waxaroo nafta inaan loo isnaadin oon looba tiirin xataa markaa la xikaayoonayo cid kale lagaba waramayo waa uslub iyo adab fiican oo taasa oo dee isaga muqtadii waxa weeye kalaamku in isagiiba hadlaya inuu idhaha inii ah laakiin arrinkan bay tahay marka laga xikaayoonayo lagaba waramayo ruuxu inaanu naftiisa waxyaalaha caynkana uba tiirin oo bal wuxuu leeyahay markaa dee waa ninkan kula hadlaya qatala wuxuu dilay tiscata wa tisciina sagaal iyo sagaashan nafsan naf fahal lahu ma u sugnaatay min towbatin wax towbaa ma leeyahy hadduu israahay maka towbadkeen towbada ma laga aqbalayaa faqaala ninkii wuxuu yidhi ee waa raahib buu ahaa caabid buu ahaa kolley laakiin dee macrifo iyo aqoonsaasa ma lahayn dadkuna cibaadadiisa iyo taasunbaabay dee u qaateen inuu dadka dhulka ka ugu cilmiga badan yahay oo dee waa kaas haddaba ninkii dee waa fatwooday oo wuxuu yihi faqaala laa may ninkaa dhaqankiisuba uu noqday inuu wax dilo dee noqdayba imaka saa dee waxaa sabuuciyadaasuu kaba cabiro qordube ama dee saa libaax muftariso aan dan ka gelahayn cidda uu dilayaba aan dan kaba gelahayn noqday xataa hadduu macrifadii diineed waayey bal ninkan kaba dhowrsoo iska badbaadi muu odhanoo fidadaasna ma yeelan may buu yihi waa quusiyey ninkii kol haddii uu quustayba oonu raje lahayn marka horena waxaani dhaqan u ahaa muxuu sameeyey fakamala bihi miatan isagiina waa dilay oo boqolkiibuu kuba buuxiyey boqolkiibuu kuba buuxiyey qurdubiga wuxuu yidhaha waxay tani tilmaamaysaa khaasatan waa qowlkiisan laa towbata lahudan iyo laada uu yihi ninkan aqoon yaraantiisii waa cilmigiisii yaraabay tilmaamaysaa waa mid iyo digtooni la-aantiisii ama fidnadiisii iyadoonu fidnada lahayn iyo fahmo sidaas oo kale ah oo calalaqal wejigii fatwadana muu waafaqin oo de waa kan ninkii kale caalimka ee loo tegay sharcigoodii garanayay sheegay inuu footo albaabkii towbadu uba furan yahay oo xagga wejkii futyadana muu waafaqin oo ma asiibin dee dariiqii taxaruska iyo is-ilaalin iyo ixtiyaad naftiisa uu ilaaliyo ruuxan qatligu caadada uu noqday uu kaba ilaaliyo dariiqeedna muu marino macnaa de haddii aanu xaggii bal sharcigiiba aqoontaasi aanu jirin jaanibka waxay ahayd dee ixtiraaz ahaan inaanu ninkan dee waxa weeyaan kula hadlin inuu dee waxaan quusinaya iyo inaanu towbaba lagaba aqbalahayn isagoo dee naftiisa qatligan ka badbaadinaya markan dambe kuba yimi wuxuu leeyahay isagaaba naftiisii u kaalmeeyey oo markuu naxariistii ilaahay kaba quusiye towbadii dee inay waa ninkaasna xaaladiisuba ay taa ahayd waxaan caado uu noqday ayuu isagiina dilay kol haddii uu quusiyey oo naxariistii ilaahay ballaadhayd kaba quusiyey bal taasba weeye waa ninkan uma sa'ala waa weydiiyey can aclami ahli اlardi haddana ninka eg waa nin wax lala doonayo waa nin wax ay u sabqeen u horeeyey qalbigiisii baan haddana nasan oo wuxuu doondoonayaa towbo iyo taas wuxuu ihi dadka dhulka yaa u cilmi badan fadulla waxaa la tusay calىa rajulin caalimin nin caalimaa la tusay faqaala ninkiin buu u yimi oo wuxuu ku yidhi inahu qatala miata nafsin raahibkii baa u dambeeyey boqol nafood buu dilay ninkan kula hadlayaa fahal lahu min towbatin wax towba a miyuu u sugnaaday oo hadduu israa towbadkeen towbada ma laga aqbalaya faqaala ninkii caalimkaa wuxuu hi nacam haa welibana wuxuu yihi waman yaxuulu beyna isagoo inkiraya ciddii sidaasi ka duwan kuba fatwootay waman yaxuulu yaa hor joogsanayo beynahu isaga dhexdiiya bayna towbati istifhaamtu waa inkaar waa nafyi macnaa cid kale hor joogsan kartaa ma jirto hadduu islaa towbadkeen wax towbada ka celinaya ka hor joogsanaya ma jirto taas buu kuba yidhi waxaa uu qurdubi yidhaha raximah llahu tacaala kitaabkiisa mufhim intaa waxaa inooguba sugan bal fadlu lcilmi cala alcibaada cilmigu fadliga uu kaba leeyay cibaadada iyo si uu uga mudan yahay taas waayo kii hore rahbaaniyo iyo tacabudkan baa ka qaalib noqday waxaanu ku kadsoomay buu ihi biwasfi nnaasi lahu bilcilm dadkii oo dee iyagoo taa iyaguna eegaya cilmi ku sifeeyo ninkii u qaatay inuu caalimatiibu kuba ku kadsoomay markaasoo cilmi la-aan intuu fatwooday ayuu isagiina halaagsamay oo naftiisii dee kayrkiina uu halaagay kan labaad see markuu noqday nin cilmi kuba shuqloon oo dee isagoo cilmi kuba shuqloon cilmigii u ihtimaamaya waa kan sidii toosnayd ku fatwooday xaqii baa ilaahay waafajiyey isagiina waa badbaaday kayrkiina waa badbaadiyo dee ninkiina waa kaa isaga sababtii kuba badbaaday fatwadiisii san arki doono ninkii muxuu yihi markaa caalimkaa indaliq tag ilaa ardi kada wa kada macnaa dhulkan khaasatan waa biamala aada u faasida ahayd oo dee cid ninkaa intaa dilayay haddana dadkaa wax ka leynayay aanay waxyeelin kolley wax ku kaalmaynayay oo difaacayo ilaalinayay baa jirta iyo wax ugu caawinayay tan markaasaa wuxuu ihi dhulkan iskaga tag dee waa dhul markaa aan fiicnayn oo indaliq waxaad qabataa ilaa ardi kada wa kada dhulka caynkaa iyo caynkaasa dhul buu u magacaabay fa ina bihaa dhulkaa waxaa ku sugan unaasan dad yacbuduuna allaha ilaahay caabuda oo dhulkaa waxaa jooga dad fiican ilaahay caabudee kuwaa u tago facbud illaaha macahum ilaahay macooda caabud bal taas buu yihi waxaana halkan culimadu yidhaaheen sida imaam nawowi inoo soo naqlinayo xadiidka waxaa inooguba sugan ruuxii toobad keenay ee xumaan kaba toobad keenay mawaadicdii iyo meelihii uu xumaantan kuba sameeyey iyo dadkii asxaabtiisa ahaa ee uu kaalmaynaya waxaan ee waxaan markaa uu samaynay inuu meeshaa faraaka iyagii dee meeshii kaba tago dadka caynkaas ee asxaabtiisa ahaa ee waxaan wada samaynayeen ama u kaalmaynayena uu gooyo dee kol haddii aanay iyaguna ka dhex bixin wixii hadday ka dhex baxaan sax waa fiicanaanayaan waa la saaxiibayaa intay xaaladoodaa kuba jiraanoo uu markaa ku bedesho asxaabtii xumayd uu ku bedesho waa ruuxii taa'ibkae wax toobad keenayey dadkii ahlu khayrka ahaa sulaxadii culimadii dadka ahlulwarac iyo mutacabidiinta suxbadooda iyo la joogooda iyo dadka uu suxbadooda ku intifaacayo uu ku bedesho waatan ninkani wuxuu u tilmaamay weeye inuu dadkan uu dhex joogo iskaga tago bi-adan uu kaba tago waxan uu ku dhex samaynaye dee uguna kaalmaynaysay ama u sahlaysay oo u tago dhulka bi-ada iyo dadka ilaahay caabudayuu dhexdoodii bal markaa suxbadii dadkan suxbadaa uu kuma bedesho bal markaa ruuxii taa'ibka ahaa ee dembi ka soo noqday xumaan ku dhex jiray ee towbadiisii si ay ugu hagaagto ugu taab noqoto aanay dee haddana marka dambe noqon dee marka aduu dadkii un ku dhex jiro xumaantii aanuu dib uguba soo noqon inuu meeshii iyo cixii iyo waxaan uu ku samaynayay kaba tago dadkii asxaabtiisa ahaydna uu dad fiican ku bedesho suxbadood oo uu suxbadooda kuba intifaaco sida ninkanba oo arrintan lagulaba taliye uu yeelayna marka waxaanu ku yidhi walaa tarjic halaamin ilaa ardika dhulkaaga ha ku soo noqonin dhulkaaga fa inahaa ardu saw-in waa dhul xun oo waa dee khaasatanba ninka intaasuu dhadiliya haddana iska joogee soconayaan cidi waxu diranahaynaan cidi qabanahayn oo kale bal kuwii uu intaa kaba dilay aanay taaban karahayn meeshii waxa weeye waa bi-adan iyo dad markaa ama garab u ahaa sanad u ahaa difaacayay waxaana ugu kaalmaynayaa meeshii jira marka waa dhul xune dhulkaagan iskaga tag ha kuna soo noqoninoo dhulkaa fiican tag ninkii waa nin taaiba towbadii ay dhab ka ahayd fadalaqa marka dhaqaaqan uu dhaqaaqu waddankiisii kaba tegaye dhulkiisii ayaa maxuu uga tegayaa waa dadkaa fiican aada u tegteed ilaahay caabudid waa towbadiibuu bilaabayba kollay ficla wax towbadii ayuu laba yimiba weeye oo markaa qasadkiina waa la yimi waa kan ficilla kuba daray walow dee aanu qoladii gaadhin say noo soo socoto fandalaqa uu tegay xataa idaa nasafa ariiqa markuu dariiqii kala baray waa qola meeshii uu ka tegay iyo qaryadii iyo degaankii uu ka tegay iyo degaankii uu ku socday markuu kala barhkii marayo nasafa uu barhkii gaadhay weeye kala baray ayuu ataahu lmowt shaw ninkaba geeridii baa kuba soo dhow waa arrintaaynu xadiidkii ibnu mascuud kuba soo maray ruuxii dee bal matalan sacaada ay uba sabaqday ee camalkii ahlu naarka samaynayey muddo dheere markii noqotay isaga iyo naartii waxa kala udhexeeyaaba diraac inleg macna geeridiisii baa soo dhowaatay ajashiisii soo dhowaaday ayuun baa kitaabkiisi kaba qaalib noqdo camalkii fiicnaa un baabu u baydhay waa toobad keenay oo geeridii baa sidii uguba timo sidii bu kuba badbaaday dee cagsiga kalena waa kii jiray waaba tii marka in isagoon halkiiba gaadhin oo dariiqii ah cidlo socda ayaa geerida ee u timi halkiibuu ku dhintay fakhtasamat waxay isku qabsatay fiihi oo ku dooday malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariista iyo malaa'ikatu lcadaabi malaa'igtii cadaabka ee qolo kastaa inay iyagu qaado ay ruuxdiisii qaado oy tawaliday doonaysaa waabay ku murmeen oo isku qabsadeen fa qaalat malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariista waxay tidhi jaa-a ninkani waa yimi waa kan waddankiisii ka soo baxay towbu ugaba soo baxay taa'iban xaaliya isagoo toobad keenayoo muqbilan qaabiliye biqalbihi qalbigiisa ila llahi waa kan ilaahay xaggiisa u soo qastay wixii furahu kaba qaaday waddankiisii wuxuu uga tegayba waa towbadkeen iyo dad fiican inuu uba tago markaa isagoo qalbigiisii ilaahay xaggiisa usoo jeediyey ayuu yimi taas bay yidhaahdeen marka waxa dee ah malaa'igtii ilaahay wuxuu daalacsiyey naxariista waxaan qalbigiisa kuba sugnaayee dee towbadii asaaskaba u ahaa ayaa iyagu ay ka warhayeen oo ilaahay daalacsiiyey wa qaalat malaa'ikatu lcadaab iyagu malaa waxaa qalbigiisa kuba sugnaa war umay hayne malaa'igtii cadaabta waxay idhaaheen inahu lam yacmal khayran qad dee inay arkaan qasadkan iyo dhaqaaqan iyo waa khayr ee laakiin iyaga waxaa la arkaa taasina kaba qarsoonayd oo waxu khayra weligiiba ma samayn waa qaatilkaas dadkaa dilay intaa leeg khayr weligii maba samayn faataahum waxa u yimi malakun malag baa u yimi fii suurati aadamiyin aadami suuradii leh ayaa u yimi oo malaa'igtii halkii isku haysata oo ku doodaysa ninkii qolo kastaa doonayso daa'ifo kasta inay iyagu tawaliyaan ruuxdiisii ayaa malag malag laakiin ibnu aadam suuradiili u yimi kollay tashriif iyo takriim baa ibnu aadamkii usuganoo ee inay ibnu aadamku ehel ba yihiin walow aanu ibnu aadam ahayn haddana kol hadduu suuradii uguba yimi inay ehel u yihiin ee xataa kala saaraan malaa'ig iyo taasoo kala way in arrintan kale uu ku kala xukumayo tan iyo waxa uu halkan sheekhu raximah llahu tacaala leeyahay waxa ay ku xambaaran tahay uun dee inay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna bay arrinta iyo shaqadoodu tahay in markii dee arrintan iyaga ishtibaahani ku yimi iltibaaskani kuba yimi in ilaahay amrayba inay shaksi soo maraya ama ninka soo mara ama ciddii ugu horreysee soo marta inay xaakim kaba dhigtaan dee malagana waa malag ilaah baa soo diray suuro ibnu aadamna waa ugu yimi kolley iyaguna taasay hayseen iyo amarkaase taasay ku xambaarantay waayo haddii kale de waxaan ilaahay amrin iskagamay dhaqaaqeen uun cid ibnu aadam weliboona markaa malag u arkayna ibnu aadamuna kaalina kala saarna arrintu ma yidhaaheenoo dee arrintoodaaba ah dee waxa weeye wayafcaluuna maa yu'maruuna wixii la amro ayay fulinayaano iyagu samaynayaan bal maragii suuro ibnu aadamka lahaaba u yimi fajacaluuhu way yeeleen baynahum beynkooda dhexdoodii bay yeeleen waa xakam oo dee dadkuba hadday wax iskuba qabsadaan hadday ruux ehel u ah xukumo dee iyaga kala saaro arrintoodii u dhiibtaan bal waxa weeyaan taas waa shay bannaan waa tan xataa markaa labadii isqabay ay iskhilaafaan oo kale laba in labada dhinac ka kala socda in xakamya lagaba dhigo qur-aanka ay nooguba sugan tahay wixii kalena waa taas oo kale allahuma dee muxakamkaa xukunka uu gaadhaa ma laazim buu noqonayaa mise waxa weeyaan laazima noqonaya waa taas waa aduun khilaaf bayn ahlilcilmi waa jira oo kuwo dee iyagu le khalaas xukumkii waa xukum la fuliyun buu noqonayaayo ma diidi karaan iyo kuwadii wujatu nadarkooda ama ijtihaadkoodu kaba duwan yahay laakiin bal dee taxkiimku wax shareecadeeniiba jira in cid xakam lagaba dhigto oo dee dadkii ehel u ah xukum ehel u ah de inuu waxaan kala saaro oo bal matalan markaa la raaco wixii uu kuba taliyo ama uu xukumo bal malagii bay ka dhigteen iyagu ibnu aadam suuradii lahaa bay waxay ka dhigteen xakam faqaala wuxuu yidhi malagii baa odhanaya ibnu aadam suuradii lahaa qiisuu qiyaasa oo fuuliyo oo dee qiyaasoo miteriya maa bayna alardayni labada dhul inta u dhaxaysa macnaha waa dhulkii uu ka yimi iyo dhulkan uu ku socdo fa ilaa ayatihimaa waa labadaa dhul kolba tooda ama ta ka mid ahe kaana uu ahaade adnaa mid u dhow oo kolba dhinaca waa calaamay tan u noqotay qariinay u noqotay walow isagoo taa'iba yimi kolba tii uu xaggeeda u dhowaado fa huwa isagu lahu ay lihadi اlardi buu usugnaaday oo macnaa dee dhulkan uu ka yimina dhul xun bay ahayd oo dad xun baa degan marka waa dadkaa dee ehlunaarka haddii aan wixii aan toobadsan la waafajin waa dhul saas ahayd dhulka uu ku socdaana dad fiican buu kuba socday o ilaahay caabudayo saasoo uu xaggooda uba socday dee ninkii caalimkaana uba tilmaamay haddaba kuwii uu kolba u dhowaado ayuu ka mid yahay ehelkeedii ka mid yahay oo hadduu macnaa u dhowaado dhulkii uu ka yimina arda sawin bay ahayd waa ahla saw markaa dee haddii uu dhulkan u dhowaadona waa dad fiican baa dhulkeeda ay tahay oo fiicnaanaya ahlu jannuu noqonaya faqaasuuhu way qiyaaseen maa bayna alardayn fawajaduuhu waxay heleen adnaa isagoo u dhow ila alardi dhulkii allatii dhulkaasoo araada oo wuxuu u dhowaaday bal de waxay noo soo socda wuxuu u dhawaabay qadar yar ay ahayd oo markii malaa sakaraadku qabtay ninkana ay dhab arrintani kaba ahayd qasadkiisani uu fiicnaayo tawbadiisani ayuu xaggii buu laabtiisii ula hingaday oo malaha u yar durkiyayo intaasuu ugu dhowaaday welibana waxaa kaloo inoo soo socota in dee waxyi jiray ilaahay u waxyooday tanna inay durugto tanna inay dhowaato taasna ay noo faa'iideynayso inuu u dhowaa marka hore haddaan arrintani dhicin xagga dhulkii uu ka yimi laakiin tawbadiisii baa dhab ahayde xaggaasi u dhowaaye dee ilaahay baa tanna yidhi soo dhowow kana yidhi durug markaas eetuu noqotay wax yar inuu u dhowaado dhulkii uu kuba socdo markaasay malaa'igtii naxariistu ay qibdootay faqabadatu malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariista ayaa qibdootay qaala qataadatu faqaala alxasanu xasan baa wuxuu yihi waa xasanu lbasri dukira lanaa waxaa naloo wariyo naloo sheegay annahu waa ninkane shaniya lamaa ataahu markii uu yimi almowtu geeridu na-a bisadri na-a iyo na-a kollay maalin dhaweydna waaban ama habeen dhaweydna waan soo haynay iyadoo ficilkan waa halkii ninka saddexdii nin ee godku oo dee intay galeen dhagaxuu kusoo dumay ee camalkoodii saalixa ilaahay ugu tawasulay waa kii ninka hore lahaa na-a bi dalabu shajar na-a bi dalabu shajar oo kale dee qur-aankana kolley way kuba timi inaa bijanibihi labada qira'ana way kuba sugan yihiin bal markaa dee da-a waa ta badan na-ana iyadoo alifta la horreysiiyana waa wax luqa jirte macnaha wuxuu dee waxa wey na-ana macnaa nahada weeye waa khaasatan markuu ruuxu hingado ee adugu wax culus oo kale ama si hiqal iyo culays kuba sugan yahay saa uba kacayo taas baa na-a ay tahay ee wuxuu adigu laabtiisiibuu u fogeeyey udurkiiyo iun xaggii dhulkii uu kuba socdo waa qasadkiisa aa markii sakaraadku qabtay iyo dee waxana waa u jeeday waa ragbadii ayaa tan keentay oo tiibuu uba dhowaaday bal xadiidka in sha allahu tacaala dee wuu inoo socon doonaaye waxaa iyada inooguba sugan ruuxii qaatilka ahaa ee wax dilay hadduu towbad dhaba toobad keeno in towbadiisii lagaba aqbalayo oo sidaa dunuubta kaleba in laga toobad keena ay u ansaxayso ayaa kana toobadu hadday dhab tahay ay u ansaxaysaa waa xadiidka ta inoogu sugan laakiin dee xadiidkani waa dad inaga inaga horeeyey sharcigood weeye ee inaga se waxaa jirta markan culimada khilaaf baa jira sharcu man qablana maxaa xukumkiisa iyo sharci maynoo yahay mise inooma aha waana tan kutubta usuululfiqiga adiladan ama masaadirta adiladii laysku khilaafsan yahay ay kusoo daraan sharcu man qablana markay dee afartan waaweyn ee kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaac iyo qiyaaskii dabadeed adiladaa layskuba khilaafsan yahay kani ka mid yahay qowlkii saxaabigu kaba mid yahay iyo bal matalan istixsaankii iyo bal waxyaalihii kale almasaalix almursaliya waa umuurahay kuba soo darayeen bal waxa weeyaan haddaba haddii xataa aan idhaahno dee waa dad inaga inaga horreeyey sharcigood oo sharci nooma aha taas marka la odhanayo sharcigeenna ma aha waa marka aan sharcigeenna aan xaggiisa kaba iman taqriirtaa uu sugay aanay kaba iman ee haddii sharcigeenna uu ku yimaado taqriirkii uu kuba yimaado iyo muwaafaqadii iyada taa khilaaf ma jirayo ee dee waa sharcigeennii buu noqonaya dee waa muwaafaqadaa sharcigeenna halkanna dee qur'aankii waa inooguba sugan tahay oo ilaahay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuuna marka marka ilaahay markuu taasi sheegayo dee waxay laba kulmayaan ayaa ilaa man taaba wey ruuxuu isagu toobad keene shirkigaa ka toobad keene qatli ka toobad keene zina ka toobad keene hadduu toobadhaba toobad keeno de waaba kuwa xataa sayi-aadkoodii xasanaad looguma bedelayo ilaah waa aqbalaya dee kollay nusuus kale iyo na way jiraanbe bal xadiidka tay inoogu sugani ruuxii qaatilka ahaa haddii camdi wuxu dilay ee waciidka aada u adag u soo arooray hadduu toobad keeno toobadii baa laga aqbalaya ilaahayna waxaa kaluu yihi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaawe haddii loo shariig yeeloo shirkigaa lagu dhinto ilaahay ma dhaafayo laakiin wixii aan shirki ahayn baa ilaahay sheegay wixii aan shirki ahayn dee ciddii uu doono waa u dhaafaya xataa duuna tawba ayaa aayaddu ay tahay iyada kalena aayaddii kale in allaha yakfiru dunuuba jamiica haddii laa dabani ya cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillah aayaddeeda iyada taasi waa marka waxa weeyaan waa tawba hadday timaado shirki iyo keyrkiiba taa lama qaydin waxa weye ilahay dunuubta waa dhaafaa wixii laga toobadkeen oo kale tan kalena iyada surato markaa saya kuba timi waa ruuxii dee aan toobad keenin dee shirki haddii aanu ka toobad keenin looma dhaafayo lakiin wixii duuna shirkiina waxuu kaba suganyah taxta almashiico bal nusuustu kole way iska badnaan kartaaye waa iyada horta taasba weeye laakiin maxaa imanaysa ilaahay qowlkiisii uhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha waqadib allahu calayh bal aayaddaas oo kale ruuxa ruux mu'mina dila isagoo u badheedhay jazihiisa iyo abaalkiisu jahannamo weeye isagoo ku waaraya welibana ilaahay waa u cadhooday cadaab adagna waa u diyaariyey waa waciidyo weliba dhowr ah oo aad u ad adag oo u waaweyn oo ruuxaas dee loogu goodiyey bal taas oo kale waa kan ilaahay yihi fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha umuuraha kalen sheegayna xadiidkani kaba mid yahayna waxaan leenahay toon buu leeyahay bal hadduu ruuxu cabdi wuxudiluu banaysanayo dhiiggiisa ii banaan leeyahay iyadoo taasi waa gaal dee aan ina loo naxariisanahayn loona dembi dhaaf ahayn oo bal taasi waa mid haddii adee saas uu kuba dhinto oo uu taa ku dhinto waa kaafir murtad uu noqonaya jahanaba ku daa'imay laakiin hadduu waxaan macsiyo u arko inuu xaaraamiye u arko inuu dembi ku dhacay u arko bal taas aayadda eeg ilaahay wuxuu uhi fajazahu jahanama abaalkiisa ayaa jahanama macnaa taa uu mutay weeye in cadaabkaa iyo ciqaabkaa iyo khuluudkaas waa uu mutay u mutay laakiin waxa weeye de ilaahay subxaanaه wa tacaala fadligiisi iyo naxariistii haddii uu ka toobad keenana toobadii waa ka aqbalaya haddii kalena xataa taxta almashi u ku sugan yahay macnaa dee ilowba ilowbuu gelayaa maahe laakiin abaalkiisu haddii la abaal mariyo oo waxaan loo qabto taasuu noqonaya weeyaano macnaa jazihiisa kaasa waxa uu mutay ee uu dembigan kuba mutay baa taasa ee laakiin dee cafigii ilaahay subxaana wa tacaala tooba hadduu toobad keeno dee toobadii oo wixii baabiinaysa iyo umuurahaasi waa wax dee arrinkan hor joogsan karee macnuu maaha ilowba ilo waa mudanaya dee kaas baa abaalkiisu yahay haddii la abaal mariyo haddii la abaal mariyo laakiin dee haddaan laba abaal marin xaalku waa isbedelaya ee bal waxaan leenahay ibnu cabaas iyo de waa laga soo naqliyaa inuu yidhaha qaatilku tawba ma laha waxa weeye kolley jamaahiir alculamaa ta yidhaaheen nusuustana inooguma timi dee balle waxa weeyaan towbat lqaatil camdan waa ansaxaysaa kol kol hadalkaa ibnu cabaasna waabay awiilaano isagana kama dhigaanba dee inuu guud ahaanba arrinka diidan yahay bal taa weeye xadiidka ta iyada inooguma sugan dee kolleyna arrinka weyn oo towbadii baan ku jirjirnay abwaabteedii baan kuba jirnay kuwa horena casharkii ka horreeyaan kuba sugnaane dembigu haba batee ruuxu inaan naxariista ilaahay ka qoosan waa taas wey macnaa ruuxii maha in wixii loo fasaxayo loo sahlayo bal ruux waxaan doonaya dee arrintii lagu wacdeeyo ama looba sheegayo ee waxa weeyaan waa hadday waxaanay dhacaan inaan naxariistii ilaahay laga qoosano dembigu inkastaba haba weynaadee haddii laga toobad keeno fadliga ilaahay iyo cafigiisa ayaa kaba weyn weeyaane muhimku inaan naxariista ilaahay laga qoosan dembigu haba batee ee ruuxii dembigiha iska ilaali baa laleey kana toobadkeen bal ka fogow ciqaabtaasna way taallaa ruux bal matalan taasi waa arrinkuna markuu taxta almashiayo in la fulinayo in naxariisuu heliyo in kale ilaah baa taa war u haya ee iyada laakiin muhimku waxa weya inaan naxariista ilaahay laga qosan waa xaadiiata inooguma sugan xadaثnي عubayd الlh بن mعاadi العنbariي qال xadaثna abي qال xadaثna شhuعbaة عan qtاdة أنه samca وصديq الناجyة عan أbي سacيidi الkdري عan النaبiي صلى الله عليه وsلم أنa رajuلa nin baa qatla dilay تiسcaة وتiسciiنa نفسا sagaal iyo sagaaشhan نafood fajacala wuxuu bilaabay ninkii gudagalay yasalu inuu weydiinayo oo dadkii hal lahu min tawbati war tawba ma leeyahay inuu towbadkeenuu doonaya faataa raahiba nin caabiduu u yimi oo fasa'alahu uu weydiiyey towba ma leeyahay buu ku yidhi faqaala ninkii wuxuu hi dee cilmi ma lahayne dadkiina waa saa uu qurdubi yidhah wuxuu kuba kadsoomun dadka yidhah waa nin caalimo wax weydiiyo dee fatwadaa baadilkaana u kuba fatwoodee dee arrinkuna maaha un ruuxii waxa weeye libaas culimo lahaa iyo ama cibaado taas lahaa iyo ama waacid ahaa iyo inuu fatwo ehel u noqonayo arrinku maaha taase faataa raahiban raahib buu yimo fasalo faqaala wuxuu yihi laysa laka tawba ninkan iska ilaalina isma odhan bal ninkan haquusina isma odhan haddana jaanibkaa kale oo fidna la-aantii uu sheegayey qordobe wax tawba ama lihid markaa ninkii naxariis ka quusay o dee niqoyani korkiisa biyo kaba dhowra ayay noqotay markaa maxaa faqatala waa dilay isagii inaan raahiba uma jacala yasala haddana waxbaa dee meeshii u dambeeyey ee hadalkii kama hadhin ludfiga rabbi subxaanaه watacaalayo isagii baa haddana dadkii buu bilaabay inuu weydiiyo markaasaa dee wuxuu loo sheegay ninkaa caalimka oo ninkiibaa saynu soo marray halkana waa mk ikhtisaar baa ku sugane u tilmaamay oo yihi towbadna waad leedahay uma kharaja isagoo taladii caalimka qaatay ayuu baxay min qaryatin qaryuu ka baxay waa tii uu degenaa markii hore ilaa qaryatin qaryo xaggeed buu u baxay fiiha dhexdeeda qowmun qowm saalixuuna si uu ula joogu iyaga ula caabudo asxaabtiisii xunxumayd si asxaabtaa fiicfiican uu ku bedesho falama kaana fi ba fii bacdi ariiqi ariiqi barhkii markuu ku sugnaaday oo dhexdii u marayo u ujeedo xaggii qoladii fiicfiicnayd uu dhahaa bal u tag ayaa adrakahu lmowtu geeridiina ay u timi fana'aa bisadri laabtiisii buu xaggii u durkiyeyba dhinacaasoo gaadadgu dee waa sakaraadkiiyo taas iyo raqbadiisii fiicnayd ee jaanibkan uma maata waa dhintay faاktasamat fiihi malaa'ikaة الraxmati malaa'igtii naxariistii wamalaa'ikaة اlcadaabi baa dooday fakana ilى اlqaryati markaasaa dee xukumkii muxakamkana iyo dee malagii ay dee ibnu aadam suuradii ilaahay xaakimka ka dhigteen baa kala saarayoo tii bay ku dhaqaaqeenoo fakana wuxuu aaday ilى اlqaryati الصaalixati qaryadii fiicnayd aqraba mid u dhow minhaa qaryada bishibrin taako waxa kalaba mahayn waa taako weliba dee waxyigaa inoo dambeeyaana waa jire fajucila min ahliha dadkaa fiicfiicnayd ee wanwanaagsanaa baa lagala mid dhigay towbadiisii towba ilaahay aqbalay bay noqotay malaa'igtii naxariistaa ruuxdiisii qaaday xadaثna mحamed بن بشhاar qال xadaثna بن abي عadي qال xadaثna شhuعbaة عan qتاadaةa bhada الاسناad نaحو xadiiثi mعaad بn mعaadi وزaada فيhi wuxuu ziyaadiyey oo mعaad بn mعaad xadiikiisii waa xadiidkii markii ugu horeysay sanadku inooguma bameye waa imikaas xadiidkan mعaad بn mعaad oo waxaynu soo aragnay mعaad بn hishaam ba aabihii hishaam kaba warinayo taa riwaayada waynu soo aragnay waxaa kaloo aynu soo aragnay dariiqan labaad weeye cubaydullahi ibnu mucaad baa aabihii kaba wariyey aabihiina dee mucaad ibnu mucaad baa la yidhaha waa kaas waa aabbaha isaga mucaad ibnu mucaad la yidhaaha kii wax laba mida wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey oo markii hore mucaad ibnu mucaad shucbe isaga ka warinayey imika maxamed ibnu ibraahim baa shucbe ka warinayay wuxuu markaa ziyaadiyey isagu xadiidka ku ziyaadiyey markaa maxamed ibnu ibraahim ibn abi cadi can shucbata faawxa allahu ilaa hadihi ilahay baa tan u waxyooday waa qaryadii uu kaba yimi an tabaacadii durug wailaa haadihi tanna an taqarabii lowow markaasay markay soo dhowaatay ayaa weliba markii qiyaastii ay dhacday iyo in laysu qiyaasay uu taa ka u dhowaaday tii deetan oo intaa way ka durugsanayd intaa way ka fogeyd wuxuu u dhowaatii uu kaba yimi dee waa ilaahay baa subxaana watacaala u naxariistay oo towbadiisii kaba aqbalay oo markaasuu soo dhoweeyey dhinacii kale xadaa bal xadiidkiisa halkaasaan kuba dhaafnay kolley dee umuuraha kaba qaadna wataan horreysiine xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna abu usamة عan ضلحة بن yaحyى عan abi burdةa عan abi muسى qاaل qاala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم إida kana yوم القiyaaمaةi marka la gaadho maalinta qiyaamaha ee uu ahaado ama idaa xasل wujida oo kaanadii taamo weeye markaa la helo sugnaado maalinta qiyaamuhu dafcalahu ilaahay waa u dhiibayaa caزa wajala ilىa kuli muslimi ruux kastoo muslima yahuudiyan ku yahuudiya aw nasraaniya fayaqulu wuxuu odhanayaa haadaa kani fakaakuka waa badan haddii fada la kasriyana way banaantay waa wixii furashadaada ah min anaari naar lagagaba furanayay kan baa fidyadaadii iyo furashadaadii naareen ah bal xadiidka macnihiisa waan ogaan doonaa imaamka adigu sharxi doone xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna cafan بن msلm qال xadaثna hmam qال xadaثna qتاadaة أna cawna waa cawn iبn cتبة بn cabdاللahi بn mascuud iyo wa sacيid بn abi burdata ayaa xadaثaahu qataada u wada waramay cawn ibn cطba iyo sacيid ibn abi burda ayaa labadooda qataado u wada waramay waxaanay u sheegeen annahumaa labadoodu shahidaa inay joogeen oy goobjoog ahaayeen weeye ay xaadireen abaaburda abaaburda yuxadiثu isxaaq uu waramayo cumara bna cabdilcaزiisi can abihi aabihiina waa abu burda uu kaba waramayo can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaala inuu yihi oo macnuu waxa weeyaan cawn ibnu cutba iyo saciid ibnu abi burda ayaa waxay joogeen majlis uu joogo ama majliskii cumar ibnu cabdilcaziiz waxaa kaloo fadhiyey saciid aabihii waa abu burda ina abi muusa alashcari baa joogay labadoodna way fadhiyaan markaa abu burda ayaa abu cumar ibnu cabdilcaziiz u waramayoo wuxuu u sheegay xadiid uu aabihii ka maqlay abaa muusa alashcari abu muusena rasuulki ilaahay uu kaba maqlay markaa cumar baa loo sheegaya cidda sheegaysaana waa abu burda cidda uu ka warinaya abu burdana waa can abihi waa can abi burdato waa aabihii abu muusa labada nin ee kale ee midna uu dhalay abu burda midna aalu cabdillaahi ibnu mascuud ama aalu demas ibnu mascuud kaba mida waa cawn ibnu cutbana waa goobjoog oo way fadhiyeen marka xadiidku muxuu ahaa qaala rasuulkii ilaahay baa yidhi laa yamuutu ma dhimanayo rajulu nin muslimun muslima ilaa uu dhinto waa dee bishaaro weyn weeyaane adkhala allahu ilaahay waa gelinayaa makaanahu meeshiisii annaara naar dee waa makaanahu meeshiisi annaara naarta wuxuu gelinayaa yahuudiyan oo makaanahu meeshiisii oo annaara naartii ayaa wuxuu gelinaya waa halkii dee naar isaga ugaba sugnayd yahuudiyan ku yahuudiya aw nasraaniya ku nasraaniya qaala wuxuu yidhi waxaa odhanayaa dee raawiya xadiidka inooba warinayo kolley iyaga qataada inooga soo naqlinayo cawn iyo saciid eh fastaxlafahu abaaburda waxaa dhaariyey oo arrinkan si uu uhubsado u yaqiinsado meeshii dee bal waxa weeyaan ayaa dee waa arrin weyn waa bishaaro weyn waa si uu hubsado iyo yaqiinsi ayuu u dhaariyo uu kaba dalbay inuu dhaarto cumar bnu cabdilcaziiz muxuu ku dhaariyey biاllahi اladi laa ilaaha illaa huwa ثalaaثa maraati saddex goor buu ku celiyey biاllahi اladi laa ilaaha illaa huwa aabbaha miyaad maqashay isagoo rasuulkii ilaahay taa ka warinaya isagiina oo muxuu ku dhaha ana abaahu abihi xadaثahu can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm wa biاllahi اladi laa ilaaha illaa huwa muxuu ayuu ku dhaarinayay ana abaahu aabihi waa abaaburda aabihi o abu muuse xadaثahu inuu isaga u waramay can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm cid kale aanu ugaba sheegina rasuulka ilaahi ugaba waramay qaala wuxuu yihi faxalafa lahu abu burdana wuu u dhaartay oo intii uu dhaariyeyba waa dhaartay qaala qataada wuxuu ihi falam yuxadinii imuu waramin saciidu anahu istaxlafahu inuu isaga oo markaa qaalada halka dambe uu dhaariyada cawn baan kaba dhigaynaa inuu cumar dhaariyey abaaburda igumuu waramin laakiin walam yunkir muu inkirin calaa cawnin cawn qowlahu qowlkiisa kuma inkirin bal horta iyada dhaartan uu dhaariyey cumar ibnu cabdilcaziiz dee ninkani waa nin hiqa ah oo hiqaadii ruwaadda ka midoo isagaba agtiisa uu aada uguba kalsoonaaye ee dhaarintan uu dhaariyey waxa weeyaanu waa si uu uba waa arrin weyn bishaaro weyn baa ku sugan waa liziyaadati ta'akud un waa inuu hubsado iyo dumaaniino iyo taas uun bal iyo aad inuu bal maalan u hubsado uun taas arrinkiina uu yaqiinsada buu uba dhaariyeyoo macnaa markii uu bishaarada weyn kuba farxay dee meeshii waxaa iman kara inuu kolkol qaldamay uu isagu dee abuburda inuu wax kale iloobay in ishtibaah jiro marka hadduu dhaariyo dee haddii shaki ku jiro dhaartii ma dhaaranayo uu kaba joogsanaya laakiin hadduu dhaartay waa wuxuu hubo uu yaqiinsaday markaasoo bal maalan inaan shaki jirin qalad jirin ilow jirin ishtibaah jirin tiibaa dee ta u caddaanayso umuuraha weeya bishaarado weyn iyo ayuu tan uba dhaariye hadalkan dambe iyada inooguba suganna bal qaaladaa waxaan kaba dhigaynaa qaala faاstaxlafahu qaala cawn ba wuxuu yihi faاstaxlafahu cumar bnu cabdilcaziiz oo qaala markaa cawn wuxuu yihi faxalafa lahu abuburdana wuu dhaartay qaalada dambe faacilkeeda qataadaan ka dhigaynaa qaala qataada wuxuu yihi falam yuxadinii imuu waramin saciidun saciid anahu istaxlafahu saciidna xadiidka uu ka maqlay inuu abuburde uu joogay isagoo abu muuse me cumar ibnu cabdilcaziiz xadiidka u sheegayo uu sheegaye laakiin intan ah cumar inuu dhaariyey isagii oo weliba uu dhaar ku celceliyey ayaanu saciid u sheegin isaga oonu kaba maqlin laakiin muxuu yidhi dee cawn markan uu saan lahaa uu maqlayey kumuu inkirin oo muu odhan dee hadduu aani jeri waa majlis uu fadhiyey oo iyagii ay ka wada warramayaane haddii aanu arrintani jirin uu diidi lahaa may muu dhaarin buu odhan lahaa tii kumuu inkirin waa ku sugay weeye laakiin labadooda midna dhaartii sheegay midna aanu sheeginun kii kalena waa maqlayeen markan uu sheegaya mar keliyana way ka wada warramayaan iyo majlis keliya majlis labaad maaha midna inuu ka kale kaba warramayo markaa muu inkirin aabihiina wax ku tacalluqsan bay ahayd laakiin isaga intaa isaga kumuu darin buu leeyahay bal xadiidka weli macnihiisu waa inoo dambeeyaan xadaثana isxaaq بn ibrahim ومحamed بn المثنى جamيعا عan cabdالصمد بn cabdالوارث qaal aخbarana hmaam nuwayna yaحyى qaala xadaثana qtاadaة bhada الاسناad نaxو xadiiثi cafana وqaala wuxuu yihi cawn بن cutbata wa cawn بn cutbata بn cabd لlahi بn mascuudi bal taas buu yihi oo halkaa cawn keliya uu markii hore kuba gaabsaday ayuu tan yihi bal xadiidkan baa inoo aan raacayna waayo isla macnaa labada xadiiث xadaثna mحamed بن cmr بن عباd بن جبلة بن أbي رواد قال xdثna حرمي بن عمارة قال xdثna شداد أbو طلحة الراaسبي عن غيلان بن جرير عن أbي بردة عن أbيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال يجيء waxa imanaya يوم القيامaةi maalinta قياaمة ناas dad baa iman min almuslimiina muslimiinta kaba mida bidunuubin dunuub bay laba imanayaan amhaali jibaali farabadnin waxay ka qabto buuro oo kale ah fayakfiruhaa fayakfiruhaa wuu dhaafayaayo dunuubta allahu ilaahay lahum iyagiibuu u dhaafayaa wayadacuhaa dunuubtaa wuxuu yeelayaa cala alyahuudi waannasaara fii maa axsibu ana wasan u malaynayo rawaad raawi riwaaddii kamida idho qaala abu rawxin abu rawx ba wuxuu yihi laa adri man ishak oo aburuux baa wuxuu leeyahay anugu shakigani cidda uu ka soo fulay ma garanaya almuhim faqad xadiidkii bal horta sidana inooguba yimi waana xadiidkii hore un duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii waaba tan oo qaala abu burdata wuxuu yihi faxadatu bihi waxaan ugu warramay cumar bna cabdilcaziizi faqaala wuxuu yihi abuka ma aabbahabaa xadasaka kuu warramay haadaa xadiidkan can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam ma aabbahabaa xadiidkan rasuulka ilaahi kaaga warramay qultu waxaan ihi nacam ha xadiidka iyo duruqdiisi way inoo dhammaadeen kale sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu xadiidkan inooguba fasiraya macnihiisu yahay ee kol kol baa si kale loo qaadan karaa wuxuu qaadan karaa ruuxan muslimkii dembigan uu isagu sameeyey ena cid kale shaqo ku lahayna isagu uu sameeyey dembigiisa inta la qaadan gaal aan samaynba meel lagu sameeyeyna aan ogeyn in la duldhigayo waa daahirka xadiidka wax looma qaadan karo waxaan u leeyahy maaha maqsuudku taasoo ilaahay baa wuxuu ihi subxaanaه watacaala walaa taziru waasiraة wisra ukra naf iyadu waasire mid kale oo iyaduba waasiraa dembigeed iyo wasrigeed ma xambaarayso taas weeye ruux kastaana wixii uu saciyey u kasbaday buu leeyahay markaa dembi uu ruux sameeyey ruuxaan sabab ku lahayn tilmaam ku lahayn iyo tusin iyo dalaalo bal adigu sabab uun meel ka soo gasho aan lahayn isagii lama duldhigayo de waxa weye marka wuxuu leeyahay sheekhu macnaha xadiidku waxa weeye xadiid kale oo abu hurayre wax kuba yimi oo ruux kastaaba laba manzil buu leeyahay kan ruux kastoo inaga inaga midii laba manzil mid jannaana waa leeyahay mid naarana waa leeyahay waana taa xadiidkaa kuba yimi markaa uu ruuxu sakaraadka yahay ama markaa dee qabrigaba imtixaankiisu kuba yimaado dee wixii waa la tusayaaye hadduu jawaabtii ka soo baxo si fiican ugaba soo baxo mansilkiisii naareed baa la tusaya waa haddii aanu toosnaan hagaagin meeshii u geli lahaa markaasaa la odhanaya kii kale dee inta la tuso kaasaa lagugu bedelay waa taasoo kalea loogu loogu bedelaya kan markaa waa xidhmayaayo dee isagii shaqo kuma yeelanayo dee kii isagu janno aan gelina kiisii jannadu markaa waa banaanaanayaayo dee ina naar waa ayuu degeyna labadiiba ma wada degaye haddaba markaa macnuhu waxau noqonayaa ruuxii mu'minka ahaa jannadii marka uu galo camalkiisi iyo dee fadligan ilaahiyo naxariistii ku galo kii gaalka ahaa ee kollay ahlu naarka ahaa dee waa ka naar gelaya camalka iyo wuxuu ku mutay naartana waa kufrigiisiye maaha camalkan ruuxan muslimkaa laga dhaafay iyo dembiga lagaba dhaafay maaha marka macnuhu wuxuu noqonayaa fikaagaagu ama fakaagaagu furashadaadii weeye waxaad ahayd mid dee halis ugu jira ama ay suurtagal ay tahay ay dhici karto inaad naar gasho waa haddii aan ilaahay kuu naxariisan dembigan kaa dhaafin taasoo kale waxa weeye adigii laakiin imika waad ka badbaadday kana furashadaaduu yahay dun waxay noqonaysaa un naartii waxay leedahay cadad ilaahay u qadaray oo buuxinaya kuwii gaalada ah markay kufrigoodii ku galaan iyo dunuubtoodii dee kol haddii muslimiintii manzil dembigii laga dhaafo meelihii ay ku lahaayeen aanay gelahayn de taasoo kale ayaa waxay dee macna noqonaysaa si wax dee macna alfakaak min annaar muslimiintiisa ay fakaak iyo bedel iyo fido u noqdeen waayo iyagu dembigoodii bay ku galeen ruuxan maaha isaga dembigiisii kumay gelin kufrigoodii bay kuma galeen marka kii mu'minkaa uu badbaado mansilkiisii dee waxa weeyaan cidda meeshii naar kuba hadhaysa waxay noqonaysaa iyagii iyagaa markaas waxay noqonaysaa si macna alfakaak ama macna alfidaa oo kale ama xadiidkan dambe riwaayada dambe ah dunuubtoodii baa la duldhigayaa kuwan macnuhu waa maxay ilaahay dunuubtii uu ka dhaafaya sida dee xadiidkaba inooguba sugan dunuubtii buu kaba dhaafaya yahuud iyo nasaarana dee dunuubtaa kuwan laga dhaafay mid laba midood tii ay geysteen iyo tii ay kasbadeen iyagu dee kufri bay ku dhinteenoo in allaha laa yakfiru an yushrika bihi oo lagagama dhaafayo oo macnaa acmaashoodii bay horta ku gelayaan naar ee dunuubtii muslimiinta kuma gelayaane halka kuwan toodii lagaba dhigay ayaa tii la midka ahayd ee kuwani ay lahaayeen kufaarta ahaa seedii bay baaqi ku noqonaysaa waa taa naarta kuma gelaya oo ma haddee too qoladana la duldhigaya waa kuwan wixii la midka ahaayee iyaga kuwan lagaba dhaafan iyaga laga dhaafayn dee kufrigooda daraaddeed baan loogaba dhaafayn bal markaa macna xadiidku tay kuba xambaareen taas weeye wayadacuhaana yadacu calayhi milahaa bay ka dhigeen markaas waa dee si ay nusuustan kale ah ilaahay subxaana wa tacaala walaa taziru waasiratu wisra ukra iyo ay xadiidkii isu waafaqaan waayo nusuustii shareecadu inay isma beeninayso iskama markaas ayay ka dhigeen wayadacu haadan yadacu calayhi milahaa weeye macnaa tii muslimiintuu duldhigay maaha ee mid laba mida tan oon la dhaafin oo tii iyagu ay laba yimaadeen ayuu iyaga ku sugaya ku daynaya kuwana uu kaba dhaafaya taas baa markaa bal macnaha xadiisku uu noqonaya de haddii waxay sabab u lahaayeen oo dadkii muslimiinta ay ku haleeyeenoo iyagu ay u qurxiyeen oo bal matalan dadkiina ay kagaba dayday taas iyada waabay noqon kartaa dariiq dee iyaguna ruuxu wixii uu jideeyey sidaynu horeba usoo maray ee isaga lagaga dayday wasrigeedii intii kaga dayato o dhan dembiga waxii ay lahaayeen wax lamida ayuu yeelanaya haddii jaanibkaa laguma xambaarana dee iyada way noqonaysaa waaba iyada naftoodii oo waa tii iyagu ay sameeyeen laakiin waa dembi laba mida kana dembigiisii buu leeyahay xadaثna زhayr بن xrbi qaal xada adigu kolley xadiidkani bishaaro weyn baa inooguba sugan oo dadkii muslimiintaha uguba sugan iyo cumar بn cabdilcaزiz iyo shaaficiya baa lagaba soo naqliyay xadiidkani arjac xadiiثa lilmuslimiina inuu yahayoo ee muslimiintii badbaadadoodii iyo dhaafi dunuubtoodii badnayd lagaba dhaafayo taas baa iyada inooguba sugan iyo bal markaa iyadoo dee qeyb lagu koobina la caam yeelay tmim waa muslim dhammaantiiba ama la caam yeelay marka xataa kuwii naarta galay marka dambe way kaba soo baxayaan xadaثna زhayr بن xrbi qaal xadaثna ismaaعiil بn ibrahim can hishaam adastawaayi can qatadata can صafwana bni muxrizi qaala qaala rajulu nin baa yihi libni cumara ina cumar buu ku yihi safwaan baa odhanaya kayfa seebaad samicta maqashay rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo fi najwa waa fii shani najwa faqitaanka ilaahay la faqaya addoonkiisii dee uu la hadlayo bal markaasa uu dhacayay iyo wixii kuba yimeed maqasheed rasuulka ilaahay kama maqashay muxuu ahaa taas baa ninku yidhi ibnu cumar qaala markaa ibnu cumar baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yaquulu xaaluu ku qowlayo yudnaa waa la dhoweynayaa almu'minu ruuxii mu'minka ahaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min rabbi rabbigii baa loo dhoweyn caza wajal xataa yadaca ilaa uu dhigo oo ilaahay calayhi cala lmu'mini ruuxan mu'minkaa korkiisa kanafahu satrigiisii naxariistiisiiya buu huwinaya duldhigaya fayuqariruhu ilaahay iyadoo dee waxa weeyaan aan la dhawaaqin dadkii kale aan loo bandhigin wixii uu sameeyey ilaahay satrigiisii buu duldhigaye wuxuu qirsiinayaa bidunuubihi dunuubtiisi macnaa dunuubtiisii baa loo bandhigayaa dembiga caynkaasa ma samaysay kaama samaysay kaama samaysayoo dee fa yaquulu wuxuu odhanayaa ilaah baa ku odhan hal tacrifu dembigaa ma garanaysaa dembigaa ma garanaysaa iyo dembigaa fayaquul wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbigayow acrifu waan garanaya waa isagoo cabsi weyne hayso dembigiisii baa loo bandhigay la tusaya qaala markaa ilaah baa wuxuu ku odhanaya waa tane annajwana waa dee hadalkan ilaahay laba hadlayo ruuxan uu laba hadlayo najwana waa kalaamka hoos ahaan loo wada hadlayo fiqitaankiya baa la yidhahha de waa isagii sadrigiisii baa ilaahay duldhigay dadkii kale wax dembigan isagii loo cardinaye la tusaye la qirsiinayo dadkii kale mawqifka joogay warkamaba hayaan iyagu bal markaas iyo haddaba ilaah baa deeta wuxuu ku odhanayaa fa innii anigu qad satarta oo waa dunuubta waan asturay calayka korkaaga fi dunyaa adduunyadii adoo waxaa sameeyey waxaana kuu qornaayeen aan oga ayaa haddana aan kuu qariyay oo dadku aanay kaba warhayn oo adduunyadii anaa ku asturay adoo dembigaa sameeyaan lagu ogeyn oo aan kuu asturay wainii anigu akfiruhaa waan dhaafayaa laka adiga yo maanta sidaan adduunyadiiba kugu qariyey aan kugu asturay ayaan maantana kuu dhaafayaa markaa lama siinayo saxiifadii ay ku qornayd sayi-aadkiisa iyo dunuubtiisa iyo bidixda laga siin lahaa lamaba siinaye fayuqdaa waxaa la siinaya dunuubtii waa tan laga dhaafaye saxiifata xasanaati xasanaadkiisa saxiifadii ay kuma qornayd baa midigta laga siin dadkuna taasay arkayaan markaasay odhanayaan addoonkaasi waa addoon aan ilaahayba caasiin waa addoon aan ilaahay caasiin ilaahayna ecisaan waa kaba dhace waa kaa ilaahay u qariyey adduunyo u asturay aakhirana u kaba dhaafay taasi waa ruuxii mu'minka ahaa wa ama alkufaaru gaalada iyo walmunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ahayn dee dembigooda la dhaafahayn fayunaadaa waa la dhawaaqayaa bihim iyaga calaa ru'uusi khalaaiq khalaa'iqda meesha keliya la isugu wada keenay korkooda ayaa loogu dhawaaqayaa la odhanaya haaulaai aladiina kadabuu cala allahi kuwani waa kuwii iyagu been sheegtay ilaahay korkii ku been abuurtay kufaartii iyo munaafiqiintiiyo macnaa dee calaa ru'uusi اlashhaad ayaa laguma qaylinaya lagu dhawaaqayaa صaxiifadii sayi-aadkoodna waa la siinaya bal markaa ruuxii muؤminkaa tana waa naxariistii ilaahay iyo fadligiisa iyo bishaaro oo wixii dee ruuxii adduunye ilaahay uga asturayna waa kolley saa ilaahay adduunye uga astiraa la rajaynaya fadligiisa inuu aakhirana uguba dhaafo ruuxii muؤminka ahaaye bal tan weeyo markaa xadiidkii najwo kan weeyo oo dee macnaha najwona waa ta aan soo marnay baabu xadiiثi tawbati kacbi bni maliki wasaaxibayhi xadiiثi kaley dee intan inoo dambaysa kitaabka male axaadiista ugu dhaadheere kitaabku waa inahay ku sugan tahay xadiidkii kacb ibni malik baa inoo bilaabmaya waa xadiid aada u dheer kolley waxaa raacayaba markaa taasuu raacaya xadiidkii ifkigaa raacaya kuwo kalena waa inoo dambeeyaan oo dhaadheer oo dee bal maalan qisooyin kale oo kitaabka akhirkiisa iyo axaadiis dhaadheer oo inoo iman doonta bal taas weeye kolley waxaan xoogaa yar ayaan ka wadaynaa dee waa xadiid dheer oo la arko inaanu inooguba dhammaan taase waxa weeye taa bal lilmunaasaba waana nicmo ilaahay subxaana watacaala aan ilaahay uga xamdeeye yar waa xusuus dheer oo hore waana bixamd illahi subxaana watacaala ilahay waan uga xamdeeya waxaan leeyahay waktiyadii ugu horreysee dee ama culimadii iyo mashaayikhdaydi ay ii fasaxeen ama iyagoo ay igula dee ii ijaazeeyeen wax akrin oo kale iyadoo kitaabkan riyaadka riyaad usaalixiin sheekh weli waa nool yahay sheekh axmed ibraahim dhicis xafidahu llahu tacaala meel fiq la yidhaha buu degan yahay waa sheekhi aan kaba akristay kale riyaadka iyo dee kutub badan oo kale oo kala duwan fiqi lahayd oo xadiis lahayd oo dee sarfi lahayd oo tafsiir kaba lahayd waana sheekh waa nool yahay weli dee sandi marka haddaan waadsan ogahay ayaa waxaa jirtay iyadoo riyaadku noo socdo dhexda uu socdo ayaa qolooyin u yimaadeen kolley rag waaweynna ahaa jidaasna kaba yimi mandiqada kelninka oo doonayay kitaabkii de iyagu dhexdii bay kusoo gaadheen xagga horena sheekhu inuu uga soo bilaabo sheekuna wado markaasoo sheekhu xafidahu llahu tacaala wuxuu yihi waxaa idin aqriyaya cabdillahi baa idin aqriyaya duuna alcishriin baan ahaa duuna alcishriin baan ahaa waayo ana xaggii dambe aan kuba taxanahay marka hore juska afraad baan ugu imi oo juska ugu dambeeya kitaab haddana dib usoo bilaabo waxaan filaya ka saddexaad baan socnay marka tajzii'ada kitaabkan daliilfaalixiina xataa kitaab malihiye wuxuu ii dhiibay daliilfaalixiinkiisii oo dee raggaa hore kutubtooda ay ilaalin jireen oo dee la dhawri jiray oo galkii loo samayn jiray iyo maradii lagu xidhi jiray adugu dee kitaab la qorxiyey ma ahaa daliilfaalixiinkii buu ii dhiibay juskii hore isagoo xaggii dambe uu wadaa ka saddexaad buu wadaana juskii hore waan soo bilaabay waxaan leeyahay xadiidka maan xusuusnahay maalintii berigaasoo markii ugu horreysay iyadoy muxaram tahay tobankeedii waa saddex iyo sagaashankii hijirada xagga kale waxay noqonaysaa saddex iyo toddobaatankii kolley bishii labaad iyadna qaybaheeda hore way isku dhawaayeen bil bay kala horreeyeen de wakti aada uma dheer markaa duunan cishriin baan ahaa ayaan subaxdii baan iyadoo cashuurata waxaan filaya dadku ay sooman yihiin ayaan cashirkan gelayay de aan caawa imaka bilaabay waktigaas waa waktiga waa saddex iyo sagaashankii hijirada waa saddex iyo afartan sanadood bay halkaa noqon ama saddex iyo toddobaatankii hijirada sanad bay isdhaafeen iyo bilay weliba isdhaafeen imika ee muddadaa dheer saddex iyo toddobaatankii imika tanadoo labaiyo afartan cashuray ahayd kolley waa muxaram tan kalena february bay noqonaysay labiyo tobankeed iyo meelaha taqriiban meelahaasay noqonaysay sanadaasunoo de casharkan laga yaaba maalintaas igu fudu caawa inaanu igu fududayn o de caawa inuu iga culus karo taas ama imaka dee hadalkiisiyo taas oo kale indalfalixin waxaan hayste bal adigu waxa weeye waa taas oo duuna alcishriinna u ahaa dee ilaah baana mahadle alxamdulilah haddaan waktigaa dabadeed caawa inaan ufadhiyo xadiidkii naftiisii inaan aqriyo walaan ogahay dee intaa in intii udhexaysay in badan mo dee udhexaysay kutub kala duwan uu igu soo maroon akriyo masjidka madainta goora ku akri laga yaaba inaa cashar muddo dheer gaadho dee kutubtii kala duwaneed iskagaba sugnaayo bal waxaan leeyaha iga xusuus weya ana wakti ugu horreeya aan wax bilaabo iyadoo de aan xaggana maaha bilow sheekun baa tahay abre de kutubta badankeedi intii ka dambaysa waan akriso dee waan soconay kuwana waan waday kuwan kalena waan akrisanaye alxamdu lilahi calaa ma ancam wacalaa ma awlaa insha بل hadda wa xadيidka tوbة كعب بن مالك وصاaحiبeyn xadثnي أبوالظاhر أبوالظاhر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن صرح مولى بني أمية قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاaب قال وxuu hi بن شهاaب uma gazaa rasuulu llahi salى اllahu alay waslm gazata tabuka inta sanadkeedii muu dhamayn walo sanadkiisa aan arki doono waa yaroo kooban ee ujeeddadu rasuulka ilaahay intaa dabadeed wuxuu duulay xadiidka inoogu iman doontaa insha allahu tacaala duulimadkii tabuk meesha tabuk la yidhaha waa meel weyn oo imaka magaalo weyn oo sacuudiga waqooyigiisa kuba taala rasuulka ilaahina halkaasuu baxay waa halkii uu gaadhay ayuu ku duulay wahuwa yurid waxaanuu rasuulka ilaahay u socdo ujeeday aruman nimankii reer ruumeed ee shaam iyo masrba markaa ka talinayey iyo wanasaara alcarabi bishaam carab nimankoodii nasaarada ahaa ee dowladdaa raacsanaa reer ruum ee carab badan oo dhulkaa degaynado khasaasinadii iyo reero badan judaam iyo lakm iyo taklib iyo nasaaray ahaayeen haddaba nasaaradii carbeed iyaguna shaam degenaaye buu u socdo rasuulka ilaahay duulimaadkiisaas kolley dee kutubu siyar baa inoo kafaalo qaadatay taa inooba dhamaystay ma taabanayna inagu qisadan dheere inoo bilaamaysun baan eegeynaaye intan iyadoonu sheegin sheekhu ma dee sanadkiisii isnaad la-aan buu kuba wariyay ibnu shihaab laakiin sanadkiisa waa kan imika inoo dhammaanaya qisadan kacabna dee dariiqa zuhri baa laguma warinaya qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab baa wuxuu ihi faakbaranii waxaa ii warramay cabdالرaحman ibn cabdالlaahi ibn kacb ibn malikin baa ii waramay oo horta dee waa kaswatii ugu dambeysay rasuulka ilaahay duulo sanadii sagaalaad duulimaa dambe rasuulka ilaahay umaba bixin sanadii sagaalaad weliba qeybteedii dambe rajabya buu baxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh duulimaa dambe uu baxay may jirin qoladan baanu u baxay oo dee reer ruum iyo nasaarada carbeed haddaba cabdiraحmaan baa wuxuu ii waramay bu hi ibn cabdالlahi ibn kacb ibn malikin صaxaabigii jaliilka kacb ibn malik baa dhalay cabdالlahi iyo de cabdiraحmaan markaa awowgu u yahay cabdالlahi ibn kacbina uu soo gaadhay ibnu shihaabe lakiin xadiidka intiisa badan buu isaga ka wariyay walo wax gaar u kaba wariyay jirto cubaydالlah ibnu kacbina waan arki doonaa in sha allahu tacaala waa qolooyinka ibnu kacb khaasatan riwaayaadka dambe markan gaadhna caawa maaha caawa inta yaree hore ayaan wadaynaa kolley inta waktigu iyar gaadhsiiyo adigu bal toban mir ama rubc saaca al aar wey wuxuu igu warramay ana cabdالlahi ibna kacbin cabdالlahi ibnu kacb wa aabihii kaana wuxuu aha qaa'ida kacbin kacb ninkii hagi jiray min banihi inamadiisa dhexdooda iyo inamadiisa xaggood xiina camiya markuu indhabeelay macnaa kacb ibn malik shaaciru rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam uu indhabeelay markii dambe uu weynaaday markaa dee inamo dhowrana uu lahaaye ninka gacanta hayn jire hagi jire kaxayn jiray wuxuu ahaa cabdillaahi ibnu kacbin buu ahaa taas buu ahaa waana ninka xadiidkan dee aada inooguma soo naqlinaya xiina camiya qaala markaa wuxuu yihi cabdillaahi ibnu kacab baa wuxuu yihi oo cabdiraxmaan kan dhalay samictu waxaan maqlay kacba bna malikin waa aabihi kacb bna malik baan maqlay yuxadisu xaal uu waramayo xadiisahu xadiidkiisii xiina takhallafa can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam qiso weyn buu leeya on arki doono hawl badan iyo dhib badanna ay qabsatay isaga haddaba xadiidkiisii iyo warkiisii markii uu rasuulka ilaahay ka hadhay fii gazwati tabuka duulimaadkii tabuko dagaalkii tabuko muu raacin oo lamuu socon uu hadhay wuxuu ku hadhayna waan arki doonaa wixii hadhitaankaa ka qabsadayna waan arki doonaa isagii laba saxaabi oo kale haddaba xadiidkiisii weynaayee ku tacalluqsanaa markii ku saabsanaa uu ka hadhay rasuulka ilaahay ghazwadii tabuka ayuu ii warramay oo qaala kacb ibnu malik baa wuxuu yihi waa tan qisadii lam atakhallaf kamaan hadhin can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fii gazwati duulimaad hazahaa uu duulay qadtu weligeyba duulimaad rasuulka ilaahay uu duulay kamaan hadhin taas adigu mid buu inoo tilmaami doonaa ilaa fii gazwati tabuka duulimaadkan tabuka mooye isaga waa kay qisadu ku tacalluqsan tahay laakiin mid kalena waa jirtaayo hayra laakina anii anigu qad takhallaftu waan hadhay rasuulka ilaahay fii gazwati bederin dagaalkii beder maan joogin oo waan ka hadhay walam yucaatib manaanu canaanan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axadan axad takhalafa canhu maalintii beder dadkii hadhay dad badan baa hadhay oo hadday og yihiin rasuulka ilahay inuu dagaalamayo aan hadheen safar inuu u baxayun bay moodayeen iyo ciirkii inuu ka hortegayo dee waa wixii loo baxayna dagaalku miicaad la-aan buu dhacay iyadoo aan markii hore la filanahayna waa dhacay haddaba rasuulka ilaahay markii dambe dagaalkiiba dhammaaduu soo noqday dadkii ka hadhay nina lama canaanan oo maxaad u hadhay lama odhan iyada beder sadee tabuu ku dhacday inamaa kharaj sababtuna maxay ahayd dadkani u hadheen kamay hadheen hadday rasuulka ilaahay inuu dagaalamayo ay moodayeen xataa ay u malaynayaane ismay lahayn dagaal baa dhacaya dee intan raacdayna way ku filantahay bay lahaayeenoo inamaa kharaja wuu baxayoo rasuul llahi salى اllahu عalayه wasalam iyo wlmuslimuuna muslimiintii way baxeen yuriiduuna xaal ay doonayeen ciira qurayshin safar quraysheed oo kasoo laabmay shaam oo markii horena ay u baxeen laakiin dhaafay oo kasoo laabmay shaam ayay iyagoo u jeeda dee qurayshna dagaal baa kaba dhexeeyey muslimiintii iyagaa dhulkoodii kasoo saaray xoolahoodii kaba soo saaro dadkoodii kasoo dhex saaray markaa waxoodii safarkoodii baa dariiqa loo fadhiisanayay waana safar badnaayoo soo noqdayoo abu sufyaan hogaaminayey kaasun baaba loo baxay dagaal bay dhici doona laysma lahayn xataa jamcalahu ilaa ilaahay kulmiyeyoo baynahum iyaga dhexdoodii waa muslimiintii iyo wa bayna caduwihim cadowgoodii qurayshyado waa gurmadkii safarkii u badbaadaye waa nafiirkii alcir iyo nafiir safarkii waa gurmadkii uu kulmiye calaa bikayri miicaadi miicaad la-aan qur-aanka ilaahay baaba taa inoogu sheegay suuratu anfaal inooguba sheegay macnaa ballan lasii ballamay oo la yidhi maalintaasaynu isu imanaan dagaalamaynaa si bedel mawcidiyo bal markaa laisku ogaa taasi may jirin dagaal loo soo baxaye safarun baa loo soo baxayoo ilaahay baa isu geeyey de ilahay baa walow tawaacatum lakhtalaftum fi lmiicaad ba ilahi haddii ballaniyo meesha jiro waa laysu khilaafi lahayo dee taasoo kale waxyaalaha iman laha waxa weeyaan ilaah baa kulmiyey miicaad la-aan dee si oo ciddii dhimanaysayna hay u dhimato ee gaalo ahaa loo jilciyo ilaahay diintiisana uba nusreeyo walaqad oo markaa saasaanan horta kaas waxaan u hadhay taasay ahayd buu leeyahy cidna lama canaanan walaqad shahidtu waan xaadiro waxaan u joogay maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa leylata alcaqabata habeenkii caqaba xiina waqtigan tawaasaqnaa ballanay een isku dhaarsanay rasuulka ilaahay kula muwaayacoonay cala alislaami islaamnimo iyo ee markuu noo soo hijroodo inaan waxa nafta iyada iyo ehelka iyaga iyo maalka aan ka daafacayno inaan kaba daafacno taasna waan joogo waxna caqaba waxa weeye kale dee laba caqabaa dhacay oo mid iyagu labayo tobanun bay ahaayeen ansaaroo khasraj uba badnaayoo rasuulka ilaahay bayco la galay markaa dabadeedna waa kaa muscab ibnu cumayr iyo raaciyey dad badan baa islaamoo sanadii labaadna waxaa la yimi iyagoo toddobaatan iyo kaba badanoo adigu markaas gaaladoodna way la socoteen laakiin may ogeyn dadkan islaamkii inay rasuulka ilaahay la muwaayacoonayaan ayaa meeshan jamaraadkan la tuurto jamradan jamratulcaqaba la yidhaha waa caqabada loo tiiriyey weeye waayo walow ay imika suushay dee banaan lagaba dhigay ama kubri ay noqotay markaa buur dhinaceed iyo caqabay saarnayd haddaba jamradan caqabada loo tiiriyey halkaasay ku kulmeen habeenadii mino la joogay oo rasuulka ilaahay bay kula ahditameen beyca ayaa dhacday beycadii beycat alcaqaba ahaaniya hijraduna dabadeed ay bilaabantayba haddaba habeenkaas buu leeyahay dadkii joogay baan ahaa dadkii baycadaa ka qayb galay baan ahaa buu leeyahay uma uxibu ma jeceli caqabadun dee iyadaa furo u ahayd hijiradii rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisii dowladdii islaamkuba inay dhisato madiine la degay iyadaa furo u ahayd haddaba wuxuu leeyahay ma jeceli anigu ana lii inuu ii sugnaaday oo tiha badani waa tii bedeliyada ahayd waa bedelahaa weeye bedelka caqaba inay ii sugnaaday mashhada bedrin beder xaadiritaanki oo anigu imika maanta ma jecli buu leeyahay intan caqaba ka maqnaado inaan beder joogay oo anigu imika haddii laisbaal dhigo oo la yidhaaho lay dooransiiyo caqabadii aan joogay iyo bedertii aan ka maqnaa kumaan dhab kumaan bedesheen oo anigu ma jecli in iyada bedel caqabo bedelkeeda badan caqabo bedelkeeda in beder xuduurkii ui sugnaado taa ma jecli wain kaanat haba ahaatee bedrun beder adkara mid xusuus badan oo finaas dadka dhexdooda minhaa min alcaqaba oo xagga marka laga hadalhaynta iyo fadliga iyo shuhrada ay shuhrowday dee beder joogitaankeedii baa ka magaca dheer kana muuqasho badan iyo ka xusuus badan dadka dhexdooda caqaba laakiin anigu haddana isma dhaafsadeen buu leeyahay haddaba imika khabarkii buu inoo gelayaaye wa kaana min khabari warkayga waxa ahaa xiina waqtigan takhalaftu hadhay can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi aan kaba hadhay fii gazwati tabuuka duulimaadkii tabuuka anii anigu lam akun ma ahayn qado weligaba waa waktigaa wixii ka horreeyey o dhan de waa darfi ama dee linafyi ma mada un weeyaan weligeyba ama dee fi lmaadi iyo aslan aqwa mid ka xoog badan walaa aysara kana ladan oo ka hodansan mini aniga xaggay xiina takhalaftu canhu markii aan kaba hadhay fii tilka algazwati duulimaadka oo macnaa hadhidan aan hadhay kamay iman inaan faqiir ahaayo onan waxaysan in dacfi kale igu jire waa maalintan ugu xoog badnaa uguna ladnaa buu leeyahay ugu hayaroonaa ayay ahayd maalintaasiba maalintaan hadhay de si kale waa loo qadarin une waaba kan oo wallaahi baan ku dhaartay maa jamactu isumaan geyn oo maan kulansan qablahaa waa tabuuk horteed raaxilatayni laba raaxilo qadu weligeyba xataa jamactumaa ilaan jamciyoon kulmiyey fii tilka algazwati duulimaadka weliba arrinkan u sheegay waa dee aysarnimadiisi iyo siu u ladnaa maalintaasoo wuxuu leeyahay tabuuk intii ka horreysay marnaa laba raaxilo isugumay kay hagaagin oo laba raaxilo maan wada yeelan ee tabuuk laba raaxilaaba diyaarsaday oo ii joogay buu leeyahay oo mid keliya ma nin gaadid la-ani imay hayd ee bal wax ziyaadaan haystay oo intaa intii ka horreysay raaxilo keliya umaan yeelan jire lahaan jiray tan laba raaxilaaban lahaa fakazaha waa duulay rasuul ullaahi salى اllahu alayه wasalam waa muri fii xarin kulayl shadiid dar xagaa bay ahayd xagaadna maxaad umalayd xagaageedna biyo qabow lahay seerateed waa xagaa kaba daran oo dhul saxaro ahoo dhul dheer la tegayo waayo madiine iyo tabuuk mala halkaa u gaadhay dee dhowr iyo toban marxale isu jiraan ama toddoba boqoloo kilomitr taqriiban way isuga jiraan oo hanfidhacayo oo saxraha la marayo biya la haysano markii dambe biyina ay go-een ba xataa kolkol usimir ay cabeen taasoo kale raashinkii go-ay bal waxyaalahaas weeyaan oo haddaba rasuulka ilaahay waa duulay fii xarin shadiidin waa kulayl adag oo waqtigii xagaaga ahaa taasi waa mid wastaqbala weliba arrin kale wuxuu qaabilay safaran baciidan waataan leynahay waa ilaa toddoba boqol oo kilomitr taqriiban halkuu gaadhaya waa safar fogo maaha meelihii dhadhawaaye uu safri jiray ama jihaad loo bixi jiray weliba arrin kale iyo wamafazan waa jamcu mafazatina waa lama degaano iyo dhul saxro ah oo iyadoo hanfidhacayo taas la soconayo la marayo weliba arrin kale wastaqbala wuxuu ka hortegay u qaabilay caduwan kasiiran maha cadowgii dee carab oo kale ee dad adigu laysuma dhigmo laysqaabilaya ama waxoogaa la kala badan yahay waa dawladdii labadii dowladood ee ugu xooga badnaa dhulkaa dhulkii la yaqaanay kaba mid ahayd waa reer rum weliba keligoodna maahe carab iyaduna dhulkaa deganayd oo dee iyaguna aad uma badnayd oo iyaga raacsanaay oo ciidamadoodna ay badnaayeen taas baaba laga hortegaya iyaduna markaa cadow badan safarkoo aad iyo aada u dheer waktigo iyadna xagaa ahaayo wakti aada u kulula dhulka la marayo dhulkaa hanfiga kululi kaba dhacaya ah umuurahaas ayaabay ahayd oo safarkaasi kusoo agaago waa taa dee ilaahayba subxaana watacaala jeeshka jeish alcusra laguma magacaabay ama lazat alcusra waa shidadii iyo dhibtii iyo rafaadkii jirayba fajala markaa rasuulka ilaahay si aan caadadiisii ahayn ayuu caddeeyey kolley bukhaari oo kale jallana way kuba dabdiyeen bukhaari muslim waa inoo fude labadaba ficilbooda dacaadi fajala wuxuu caddeeyey lilmuslimiina muslimiintii amrahum arrinkoodii oo se halkan bukhaari kuma sugan lafdigu waa malaha halkan horta riwaayadan horen hayna lamaba socotee waxaa kuma socotay rasuulka ilaahay caadadiisa inay ahayd hadduu baxayo dee waa si aan looga digtoonaan waayo xarbadu waa khadco weeye khiyaamo weeye rasuulka ilaahay baaba yidhi waataynu soo maray si aan looga warhelin munaafiqiintii aanay warkii geyn ama cid kale aanay geyn muu caddayn jirin jihada loo cada baxaye tawriyuu la iman jiray macnaa wax dee dadka dhici karto xaggu u baxaya xag kalaaba looba qaato ama taasoo kaleo asal ahaan uu tawriyeysan jiray oo xataa fatxu makaan u caddayn isagoo diyaar garoobaya oo baxaya dadkii umuu caddayn oo dadkii ugu dhawaabaan ogeyn halkuu u baxaya intii hore o dhan waa si aan looga warhelin laakiin tan xaaladu way ka duunayd meesha la tegaya waa meel fog cadowga la qaabilaya waa cadow dhulkiisiina loogu tegayo ciidan badan laho dawlad adagoo xoog la ah waktiga la baxayaa wakti daranba weeye oo u baahan dadku sahidoodii iyo waxoodii inay diyaarsadaanba bal markaa deeto rasuulka ilaahay arrinkii iyo xagga lagu socdo uu caddeeyo muu tawriyeysan ee markaa hore saasay caadadiisu ahayd fajala lilmuslimiina amrahum muxuu taas ugu caddeeyey yataahabu macnaa liyastaciddu weeye si ay u diyaar garoobaan oo dadka ay u qaataan uhbata gazwin duulimaadkoodan wixii ay uguba baahnaayeen safarkoodan uhbadu waa maa yaxtaaju ilayhi lmusaafiruun oo wuxuu uba baahnaa ujeedadu dee gaadiid baa loo baahan yaho rasuulka ilaahayna gaadiid uma wadahayn waata dad badanba markaa taas ahayd waata qur'aanka suuratu tawba de waa guud ahaanba suuraddan umuuraha ay kaba hadlaysay xataa dadkii bakaa-inta ahaa ee rasuulka ilaahay uba yimi iyagoo gaadiid doonayey rasuulka ilaahayna wuxuu waayey laabmay iyagoo ooya qur-aanka ilaahay nooguma sheegay tawalla waacinhum tafiidu waxa weeyaan min adamci xasana an laa yajiduu maa yunfiquun iyo bal waa umuurahaas haddaba in si bal wixii la heli karo loo diyaarsado taas buu rasuulka ilaahay ugu sheegay faakbarahum wuxuu ugu warramay biwajhin waa jihadooda wejhu aladii yuriidu xagga uu ujeedayo xagga loo baxayo والمسلمون hadalkii waxa wata كacb والمسلimuuna مسلimiinti maعa رasuuل اللaahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi maciisahayd kaثيiru kuwo badan bay ahaayeen walaa yجمaعuهm ma kulminayno aad baa loo badnaa sanada waa markii ciidankiikii uguba badnaa dee aqoosha qaarkood ee ahla siyar inoo soo naqliya ilaa soddon kun iyo waa la gaadhayba markaa soddon kun laakiin cadowga ka horeeya dee intaas saddex laabkeed iyo afar laabkeed iyo shan laabkeedba kaba badnaaye adigu aad baa loo badnaa walaa yجمaعuهm farabadni waxay ka qabaan muu kulminahaynoo kitaabu xaafidin ku xaafida kitaabkii san baa inoo taale inaga muslim dhacday bukhaari oo kale iyada halkan labaduba way tawiinsanaayeen oo kitaabun kitaab xaafidun ururiya macnaa diiwaan iyo register lagu qoro magacyada oo dadka magacyadooda lagu qoro wax magacyadooda diiwaan qoro ama kitaab uu kulansado way ka badnaayeen dadku oo manaa waa kan la yuriidu bidalika diiwaana hadalkan waxaa le zuhri eg yuriidu zuhri baa le wuxuu inoogu fasirayaa taasoo yuriidu wuxuu ula jeedaa hadalkan uu leeyahy laa yajmacum kitaabu xaafidin bidalika adiiwaana diiwaano waktigaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waktigii abibakar iyo dee dawaaweynimay jirin dadkan ama jihaadka gelaya ee iyagu tegaya iyo ciidanka iyo ama waxyaalihii kale lagu qoraa may jirin cumar ibn اkhadaab baa iyadoo dee dadkii iyagu dowladnimada u horeeye khaasatan reer faris iyo qola dambe oo isticmaali jiray laga soo naqliyey ayaa cumar baa bilaabay radia allahu canhu diiwaankan la sameeye dadkii mujaahidiin dadka magacyadoodii laguma qorayo waktigaa muu jirinoo haddaba laakiin markan dambe u qisadii ka warramaya waa wax la yaqaanayo diiwaan ama lagu ururiyo magacyadoodu badni waxay ka qabaan mid isu geynayo kulminayaba mu ahayn qaala kacbun kacab baa wuxuu yihi faqala rajulu faqala waxa yaraaday rajulu nin kolley yarida halkan manaa nafyi baa macnaheedu yahayo ma rajulu bal bukhaari saasa halkan taalay qala bedelkeeda ma rajulu fama rajulu baa taalayo yarida halkani waa bimacna nafyi macnaa ma jirin weeye nin yuriidu doonaya an yatagayaba inuu maanta iska hadho inuu iska hadho doonaya yadunu ana dalika muslim nusqooyinkiisao dhan san baa dhacday laakiin bukhaari maxaa taalay ilaa yadunu ilaa waana macnuhu tu ku hagaagaya weeye muslim sanaa dhacday laakiin bukhaari bay dee inoo saxan oo ama inoo dabdisane waxa weeye kolley sheekuna waa inoo dhigayaa sawaabku waxa weeye waa ilaa sharaxna o idinku sugantahay qorooyinka kalena dusha un bay ilaa ku qoran haddii kale macnihii baan hagaagayn ilaaduna istisna wuxuu kaba imanayaa qaladaa baan idhi yari ha ahaatee waa bimacna nafyi bukhaarina maabaaba taalay oo faqala rajulu nin ma waa yara ama maba jirin nin yuriidu doonaya an yataqayaba inuu iska hadho doonaya ilaa oo uu jiro yadunu ninkaasi wuxuu u malaynayay ana dalika arrinkaasi saykfaa lahu inaan la ogaanin oo dadkiibaa kumayaalo ah nin kastoo isla hadh maanta wuxuu leeyahy de ciidanka inta halagayaa kuma ogaanay cidi kuma garanayso inaad la socotay iyo inaad hadhay cidi kuma ogaanayso taasuu u malaynayay maa lam yanzil fiihi waxyun min allahi caza wajal haddaan waxyi iman on ilaahay rasuulka ilaahay usoo waxyoon dee dadka intaa laga kumayaalkee rasuulka ilaahay laba socda ee dhici karta dee marka halkan daraftan la joogo qeybtooda kale inaanay ishuba gaadhahayn waa dadkii sidan aanay waxa weeyaan dee darafkiiba haleelahayn farabadni waxay kaba qabaan ninkaan waxyi caddayn aanu sheegin dee inaan cidba ogaanayn buu islahaa ninka isagu hadhaya taasi waa mid oo horta bal dhibtaa dee cidda la qaabilaya taas bay ahayd waktiguna waktigaa kulul buu ahaa haddii la hadha maxaa jiray waa kan waqazaa waa duulay rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam tilka lqaswata duulnimaadka xiina daabat markay bislaatay asimaaru midhihii iyo wadilaalu hadharkiina ay fiicnaadeen oo dee waktigan xagaagiibaa timirtoodu ay go-aysay ama simaartan dee sayfka iyo waktigaa khariifka iyo iskuba dhow iyo go-da taas bay ahayd oo macnaa laba xaalaa meeshii wada jirtay midi waa wakti kulul oo la baxayo oo aan dee raaxadan aynu haysanana aanay jirin gaadiidka ninka helo raaxilo bal dee raaxilo keliya laga yaabaa dhowr kaba dhexaysay dadna way lugeynayaanba sahaydi waa taas oo biyihii wixi ma jiraan meesha la tegaya waa meel dheer cadowga laga hortegayaana waa cadow inta badan laga cabsan jira oo lagama haybeysan jira oo dee aan inta haddaan islaamnimadka horteed midna ma haweysanayn inuu nimankaa dagaalkaga hortago iyadaa amay haweysanayn ama reer furusa noqota ama reer ruumaba noqote arrinta kalena waxay jirtay waa dhulkii markii midhiiba ay bislaadeen ee timirtu ay soo go-aysayoo nin kastaa doonayo dhirtiina way magooshay harhkii baa jira midhihii baa go-an inuu beertiisa dhex joogo rudabkan imaka cusub maha timirtii waa rudabkan dee taasna uu gurto dhirtiisaasna uu iska hawaadhsado beertiisana uu ku dhex jiro neeftii oo tan u iilanaysaana way jirtay markaa bal raaxada halkan maanta watiga waktigii raaxada iyo dhirta waxyaalahan isku hagaagay oo wuxuu ihi rasuulka ilaahay waa duulay marka xina dabati thimaaru markay midhihii fiicnaadeen iyo wadilaalo marxuu ihi markaa saxaabigani fa ana anigu ilayha wa ila thimaari wadilaal ayaan asxaar u iishay xaggaasaaba u iishay way oo halkii waxay gaba yimaadeen asxaaruna kolle ficilku sacira bimacnaa maalo weeye oo ficilo baabkeedoo sacira yascaru sacaran marka markaynu thulathi kaba dhigno tanna waxaan kaba dhigaynaa ficil mudaaric baan kaba dhigaynaaye afcalu tafdiil imanka kaba dhigayno iyada halkan kaba dhigayno sababta waxa weya ficilku waa ficilo baabkeed wasfigiisii ayaa kuba imanaya ama dee wasfigiisii ama ismigiisii faacil baa ascaru kuba imanaya oo imanka hadii la yidhaha ascaru muanadkiisuna sacara ruuxa luquntiisu ay leexato ama ay qaloocsan tahay ayay ascar kaba cabiri jireen ascar waata qur-aanka inooguma sugantay walaa tusacir khaddaka oo ha leexinin weeyaanoo dhabankaaga haduwin waa takabur daraaddeed iyo anafataasoo walow dee sacaro uu yahay ficilkaasi shadan yahay oo facalo baabkeed yahay haddaba bartan xaafidoo kale halkan ascuru buu kuma dabdiye laakiin dee saciro markay baabkeed tahay waa xarakadane imanka kama dhigayno waan u iilasho badnaaye waxaan u iishay weeye ficilkii baan kaba dhigaynaa imaka mudaariciye taas fa ana ilayha ascaru fatajahaza rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam halkan silha waad gaadhsiin kartaa maan gaadhsiin waa inoo joogsi waa bilowgii iyo dadka ambabaxoodii baa halkaas qisadna way noo socon doontaa wallah subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqasna akrimna walaa tuhina wacdina walaa taxrimna